haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hal jiro moog baa tahee jacayl heerkan la rabay ka hoos maray hayguddayn hankaygaa igala weyn han baan u arkaa la nacay hilbaha quureed ma cuno waabwaan maxamed jaamac oo ka warramaya heestii labaada ka dhalatay qisadii toddobaadkii hore uu barnaamijkaynugula wadaagay sidoo kale caawa waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
sawirkaygii buu haystaa cadaan bay weydinayaan gabadhan ma aragtin bule way raadinayaa marka wata heestuna leh adigoo iga maqan buu sawirkaagu meel dheer sawirkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wacdanacam waa fanaanada idil barkad oo iyaduna inoo sii anba qaadi doonta hana qaadkeedii fanka barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal intiinni la socotay barnaamijkii caweyska ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen qisada heesta jacaylka howlgabka ah oo inala wadaagay abwaan maxamed jaamac oo ku magac dheer emje oo haal abuur ku nool magaalada gaalkacyo waxaana sidii uu barnaamijkaasi hore ku xusay qisadan ka dhalatay hees kale oo iyaduna waayahaasun la xidhiidha bal aan soo dhoweeya abwaana maxamed jaamac oo inoo faahfaahinaya dee badanaa waa anigo mararka qaarkood dee anigu maansaanba ka dhigaayo kadibna heesa unbaa laga jarjaraayo dee qisooyinka qisadiina aan dee dhinac uga leexanayn oo loo kala duwayo horiskii wax lamida ama inaal ku dhiga marka dee tan unbaan sii wadaya waxaan leeyahay intaan hagarli ikal gacal wadnaha hoy kaaga dhigay hirtaan iyo hawla adduun hameenbar intaan la kacay anoo hanad kuu aqaan intaad hadal kuloli tiri intaan la hilaabtay il oglaha beenaan da'ayn hilaacan ii dhaweyn hayaanka intaan ku raray ugaanka ku jiiday awr hohey go'ashadu xumaa qofkii halis laga qabtaa xasuustii weli hayee hawaarta midkii ku dhigay hilmaandhow baa la yidhi naftaada halgaada badan hotooyinka laygu rido horaan ugu soo gubto halkii beri laygu hoday mar kale layguma helee hal jiro moog baa tahee jacayl heerkan la rabay ka hoos maray haygudayn hankaygaa igala weyn han baan u arkaa la nacay hilbaha quureed ma cuno iyaduna waa hees aano nadar maxamed cilmi ku taagtaagsato runtii laxanka yaryadan anugu aan sameeyey oo ka mid ahayd dee maansadan qayb ka mid oon bay ahayd maansada aad bay u dheereen intaan hagarli kalgacal wadnaha hoyka aga dhigay jirtaaniya hawladu habeen barinta lagacay anoo hanad ku waqaan intaad hadal kululi tiri intaan la hilaaba tayci
waagaag marka hees kale iyadana jirto erayadeeda ay ka mid yihiin adaa xasiloonida nabceeb xanaaqaygana ka hela haddana xaalmarinta raba halkaad isxukumi lahayd markaa sheekadun bay la xidhiidhaa mise taasina way ka duwanta cunadan qaada heestana may taas way ka duwan tahay oo inan freeland joogku siisay marka heestaasu dee waa gardhigad ma aha hees daadisa ama ay labada qof kala tegayaan oo kuwaas sumaba aanay kala tegin laakiin runtii arrin xasaasiya ka hadashay inantaasi way ila soo xiriirtay waxay igu tirin iyagu markaa dee ninkay odageedii ama ninkay wada noolaayeen oo saygeeda ahaa marka ayaa wuxuu ay isfahmi waayeen marka waxay iyadu ka cabanaysa waxay ahayd intuu ka xanaajiyo haddana xanaaqeedii xanaaq kale inuu ka dhex helayo marka waxay noqonaysaa isagii oo khalad leh inay haddana soo maslaxdo oo soo barido magaranaysaa waxaa jira waxaa loo bahan yahay qofku markii aad ka xanaajisan aad taqaano aad maslaxado tirahdo dee aniga sida axaadiistuba ay sheegayso inaad tirahdo dee waan kaa khaldanay raalli ahaw man laisuu samro laakiin hadkanaad ka sifaado dee waxay noqonaysaa qofka inaan gar qaadanay iyo dee runtii cabasho kaloo aad u tiro badan oo inantaasu ay ka cabatay waxaan markaa jirtoo kale horta runtii heestaasu xasaasi bay ahayd inankii weli soo xiriiray isagoo weliba markaa iga tabanaya dee inaan dhexdhexaadnimo muujiyo wuxuuyidhi niyo maad waraysan laakiin runtii markii hore nin dee diyaariya u ahayn la waraysta muu ahayno dareenka inantan turjumayay kadibna waxaan ku yidhi de asaga laftigiisii dee jawaabtin lagu sameeyay noqonaysaa adun waad ka jawaabi lahayd waa inaad sheegtaa magaranaysaa wuxuu ka cabanayo arrintaa marka heestaas waxay ahayd hees runtii xasaasi ah gabadhu waxay ka oranaysay anigu de waan yeeli kara siduu yeelay laakiin waan ka xishoonaya qof reer leban ahaa waxaa kaloo jiray dee harhara aad kul bay ahayd laakiin dee runtii awaan baa tahay iska jawaab un heesta la maqla samee waxaa ka muhiimsan qiso inay ku qatumto haddana aanad noqon nin gar daran oo magaranaysaa qof dee aad dhexdhexaad noqoto marka dee adaa xasiloonin ceeb xanaaqaygana ka hela haddana halmarinta rabaa halkaad isxukumi lahayd anoo waxay leedahay adoo xanan iyo goglan xariir kugu seexiyaa xogtaadana waad ogtoo xantiisa ma mooga fule xasuuso xiskaaga geli anigu xayawaan ma ahi adiga xere kugu jira xor baan kaa noqon kare xishoodkaygaa xirxiray marka dee hooriskeedu hees aad u qurux badan oo dheer bay ahayd oo laxankan aan ku daray markaasoo ay leedahay haddaanad xilkaaga gudan xaquuqda haweenka baran xujiya xiiq baa tee xalkaaga miyaa la heli waxaan xasuustaa bejka dambe heestaan ka mid ahayd xiisuhu waa sida xumbada masi xasilaa la yidhi xisaabliyo laguma galo kartaa ragga lagu xushaa xad iyo qodob lagu xukumo xag loo dhiga midaan lahayn xashaaya mixiliguba nafteeda u xoreya dawesta waana laga jawaabo waxnoo gaade fanaanin waaweyn oo kale ad garanaysa inay ka jawaabeen oo yaabwaaniinbo ree hargeysaayo laakiin maalin muuqanin saa aduba tilmaantay dee waxaad tilmaantay inuu ninkiina soo cawday laakiin haddana markaad ereyada eegto waxaad moodaa adee laftirkaagu inaad ku talax tagtay oo de ninkii aad aada ugu ceertay oo gabadhii oo kale macnaha inuu qaab sida qoyska loo dhaqday iyo sareerka loo dhaqday inuu soo barto gabadha inaan ahayn xoolo iska haysto iyadu markasta ay dhinaceeda wanaag ka samaynayso isagii xaggiisa uu ka liito marka ama uu ka liigayo marka adda laftirkaagu inaad culays dhinac saartay ama dhinac u badatay oo muuqataa horta runtii niyahow abwaan ama qof halabuura markuu yahay waxa wanaagsan qofku ina u dhexdhexaad yahay waa run runtiina dee wax la maqla u sheeg ma ahane dee bulshadii waxay dhegaysanayso iyo qofka laftigiisa xaquuq buu leeyahay magaranaysaa laga cabanayo laakiin runtii dad badan baa cadaynayay in badan baan daba joogo bilaa ilaa lix bilood ayaan hawshan hubinayay anigoo oranaya inanta dee ola anigu nin dee habluha qaar baa waxaa laga sheegaa dee inay intay nimanka homeeyaan haddana doonayaan ninkii la karbaasho karbaash loogu daro marka saa anoo taa ka gabanaya runtii ayaa nin badan ku raad joogo dad kaloo badan weydiiyey marka arrin macruufa oo runtii gabadhu markasta ay ka cabanayso in badan jiitamaysa ayay ahayd laakiin runtii waan isku yar maaragtay markuu soo wacay marka laakiin rag kalaa ka jawaabay baan maqlay oo kale fanaanin kaloo aano iyaguna qaaday hees hees u jawaabayso aan u malaynayo inuu jawaabun bay ka bixiyeen iska macquul oo runtii dee anugu kuma xumayn ah masayrkii waxaa hinaaskii waxaa iska daaca saasoo kale
ah
xasuuso xiiskaaga geli anigu ku xayawaan maayihiin adiga xera kuugu jira xor baan ka noqon kare xishoodkayga i xirxir xasuuso xiiskaaga geli anigu xayawaan maayihi adiga xera kuugu jira xor baan ka noqon kare ishoodkayga xirxirhadaanad xilkaaga gudan xuquuqda haweenka baran xujiya xiiqibahatee xalkaaga miyaa la heli xaalkaaga miyaa la heli haddaanad xilkaaga gudan xuquuqda haweenka baran xujiya xiiqibahatee xalkaaga miyaa la heli xaalkaaga miyaa la heli
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed jaamac oo halabuur ku nool magaalada gaalkacyo halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi ay iyadoo magaalada oslo ee dalka norway ku sugan barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada idil barkad kaasi oo ay nagula wadaagayso qaybo ka mida waayaheedii fanka waxaanay ku bilaabi doontaa heesta sawirkaaga waayo wehel sibir dhawed bay labadii kun iyo shan iyo toban gabar mana hashito aniga heesta waxay ka turjumaysaa sawirkeygii buu haystaa axmed saki baa ila qaaday inaadu salaamayo waa kan- sawirkeygii buu haystaa cadaan buu i weydiinayaa gabadhan ma aragtin buu le wuu i raadinayaa marka wata heestuna le adigoo iga maqan buu sawirkaagu meel dheer sawirkaagu maqan yahay sawirkaagu waaweyn adana cam- maqan ayaan codkaaga iyo sawirkaaga haystaa marka saw- siduu gabo- ii- ii- dadkii wi- isuu yara raadinayay dad cadaan iyo weydiid ka cadaanka u sheegayn marka dabaqan ka joogi doonta
aad iyo aad Ah, intaanan qofkii la helin bal isaninba dee qofkii sawirkiisa wad haysataayoo kuu xasuusa mar walba mobilkiibu kugu jiraa codkiina haddaad inta badan ismaqli weydaan codkiibaad dhegeysanaysaa waa kan qofkaaga iyo ismaqlinaysaa. hadhow markaad een, fursad heshid ama uu fursad helan hadda waa laisku imaanaya waa tala dhawaafi laisku tegayo marka een, labada qof hadday isku sabraan wax badan bay wada gaadhaan labada qof hadday sabarka badiyaan wax badan bay wada helaan wada hees way ku jirtaa waa ka dad sabirta nacam wada wada gaari karnaa base aan meel baan wada gaari karnaa bay leedahay aad iyo aad sooyaa shisheeyaa adigoo ku sugan oo suuradaadu meel dheer sawirkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wahay heestaa gebigeed waxaan jeclay ereyga markaan leeyahay sida adiga oo kale soomaali baan ahay sinji aad wadaagtaan nacam labadii qof dee iyagoon ganacsi weeyaan labadii qof iyagoo laga yaabo inuu midna ka yimiday waqooyi midna koonfur ka yimiday ayaa dee isjeclaanaya oo dee caaf dhex marayaa dee markaa soomaalinimadii oo mar walba meeshii iyo magaciisa soomaalinimo sida adiga oo kale soomaali baan sinji aad wadaagtaan eraya cabdifataax baa sameeyey iyadana sidoo kale aad salaamay coriye laanka miskiintan baa ku ladhay musiga cabdiwahaab baa tumay maasha allah codka waxa qabtay in cabdirashiid cali xamariyaan aad salaamayo muuqaalkii muuqaalada dabana only haatif aan aad u salaamayo
anigu anigu saxyaman subaxdii timaadaba ma suuraya garashada saadasha dunidu masal masal gaaro karadii
sikastoo iyahaataba wuxuu samir ku araa sawiguna fogaada sirta nolosha waayaha haddii laysla wada sido
jacaylkuba sidiisaba sahan dhanka loo galo hanashada sadiyaraad dhibta dhibta dhibta dhibta way ka simayiin dhibta dhibta dhibta dhibta way ka simayiin
saxaan saxaada roobkuna saacadii la joogaba sida neefta wayna qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga isifaysa qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga isifaysa
sooyaha shisheeyaha adigoo ku sugan oo suradadu meeldheer meeldheer sawdkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wehel wehel wehel sawirkaagu waa wehel
sooyaa shisheeyaha adigoo ku sugan oo suuradaadu meel leer meel leer sawdkaagu maqan yahay sawirkaagu waa weel weel weel sawirkaagu waa weel
sooyaha shisheeyaha adigoo ku sugan oo suuradaadu meeldheer meeldheer sawdkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wehel wehel wehel sawirkaagu waa wehel
idal haddaynu ka nimaadno heestaasi iyadana sawirkaagu waa iwihel ama on dee si kaleba aanu dhigay aynu nidhi ama aanu isla garanay inay hees yaro ka soo daaday aad iyo aad adiyan intaba dadku markay kabtamaya waxaa la yidhahdaa qofka wejigu ama ereya waxa iska jira soomaalida halais iskaga yeesheen oo een, wejigu waa basaboor wejigaaga ilaasho qofkaasi waa bilaa weji weji maanad lahayn wejiga inta wax badan baa loo isticmaalaa qofka marka laga hadlayo shaksiyadiisa ah Een, heesta tidhaahda haddaad weji yeelan lahayd jacaylkana wanaajin lahayd mid waanada qaato oo waayala noqon lahaa marka maadaa iska hadlaya mise waxaad qof baad la hadlaysaa heestaas wallahi horta heesta abwaanka igaga fiicnaa inuu ka sheekeeyo laakiin heestan abwaan baa sameyn aad u salaamayo Een, muddada hore igu dambeysay oo hargeysa ku sugan ayaa sameeyey Een, sida uu abwaan kale iiga sheekeeyey wuxuu la hadlayaa haddii aanan qaldanayn abwaanka hadduu dhegeysan aan ka cudur daaranaya waa sidii laii sheegay ma hubo laakiin boqol kiiba boqol ayaa waxa la yidhi abwaanka ayaa wuxuu ka sameeyey markaa qof xidhiidh wada lahaayeen ayaa yacni dee dadku waa kuwan haddii ay wax wadaagaan ama xidhiidh dhex maro carabi labis dambe isku dhowooda waa laisku dhacayaa inta badana calaf baa ka socdo hadduu ilaahay labada qof qadarina dee way ishelaan hadduu ilaahay qadarina qofna dhinac buu dee calafkiisa u helaa marka abwaankana iga sheegay wuxuu yidhi gabadh ay abwaanka isjeclaayeen baa uu heestan ka sameeyey marka waa kanne hadaad weji yeelan lahayd jacaylka wanaajin lahayd mid waanada qaato waa yanaa noqon lahaa anigu le imka dee qofkiina ama qof aan xidhiir wada lahayn oo aan isjeclayn haddii uu dee xumeeyo kale waxaan le markaa dee wardada jacaylka ilaalin lahayd dee weji yeelan lahayd dee waan waanadaada iyo baryada waan qaadan lahayn marka hadday dee ama qofki weli xirwaninga siile haddaynan iswaafaqay runtii wehel dhaba ahayn iyo dee waqtigu iyaga lumin waxaa waday caddeedana ama qofki dhaqan karo oo ay raba amay jeclaan lahayn saacaddu yayna iga dhicin afkaaga wax iiga sheeg ama afkaa iiga dhag wan kala dhaqaaqna ama aan isku dhaqaaqin oo kale aad iyo aad marka waxa weeyaan in laysku dhiibo warkoo cad ama laysku gabanin
markuu cad laysku dhiibo ama dadkii wada jiraan ama kala jiraan
hadaad waji yeelalay jacaylka wanaajinlay hadaad waji yeelalay jacaylka wanaajinlay mid waanada qaadato wayeelan noqon lahaa hadaad waji yeelalay jacaylka wanaajinlay hadaad waji yeelalay jacaylka wanaajinlay mid waanada qaadato wayeelan noqon lahaa sidii wiilaan dhalaa warkaaga u xiisilaa sidii wacidiiniyan midhaada dhegaysanlaa sidii wiilaan dhalaa warkaaga u xiisilaa sidii wacidiiniyan midhaada dhegaysanlaa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo taynu barnaamijka mid labada isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiim shirwac oo inoo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijka caweyska washington